halka aa nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacaddii radio golid sidaan idinka ballan qaadnay dhegeystayaal waxaa haddana kusoo dhawaataan barnaamijkii ku saabsanaa tahriibta oo ka sheekeynaya axmed naasir dhibaatooyinka ay leedahay tahriibtu barnaamijka waxaa inala socodsiin doona inoona soo diyaariyey waa axmed naasir jibriil ee kusoo dhawaada
tahriibtu waxay ka mid tahay waxyaabaha ka dhashay sida qaar kale oo fara badan burburkii dowladdii soomaaliyeed ee duntay waxaa had iyo jeer ka mid ah in marka khasaarayaasha soo gaara bulshada marka waddan uu burburo gaar ahaan kuwa uu ku dhaco dagaalka sokeeye dhimasho iyo baaba macaluul cudurro cadaawad wadareed iyo mid kooxeedba iyo weliba mid beeleedba dadka degan geeska afrika ee soomaalida ah ayaa si xowli ah u tahriiba iyaga oo doonaya inay meel nolol fiican tagaan ama tiigsadaan balse waxaa ku dhaca dhibaatooyin aad ah oo keenta inay ku naf waayaan lana kulmaan saxar iyo saxariir halka qaarna ay ka badbaadaan oo gaara goobtii ay u socdeen ama u socdooliyeenba maamul goboleedka puntland ayaa taariikh madow ka galay dadka soomaalida ah halkaasoo dadka tahriibaya lacag aad ah looga qaato sidii loo dhoofin lahaa ama looga tahriibin lahaa kadibna badda loogu daadin lahaa waana meelaha ugu badan ee laga tahriibo puntland nasiib darase maamulka puntland ayaad moodaa in ay ka ganacsadaan arrimaha tahriibta kumaan kun oo soomaaliya ayaa badaha ku nafwaayey hana ugu badnaadaan dadka degan soomaaliyadda talyaaniga uu gumaysan jiray ee ka soo ambabaxa xeebaha puntland dhegaystayaal marka hore inta aynan wareysiyada u gudagelin aan ku soo dhoweeyo cabdulaahi maxamed cali oo isaguna ka waramaya dowladda somalilan siday u adkaysay amaba uga soo horjeedo in xeebaheeda si sharci darro ah dadku ugu uga tahriibaan axmedow markaynu eegno somalilan dadka ku tahriiba duunyaha ee ka baxa xibaha badda casacas geeska afrika ayaanay u suuro gelin in ay duunye kaga baxaan xeebaha somalilan taasi oo ay sabab u tahay iyadoo xukuumadda somalilan meel adag ka taagan tahay in xeebaheeda si sharci darro ah dad looga dhoofiyo ama duunyo tahriibayaal sidaa ay ka baxaan hase ahaatee dadka wax tahriibiya iyo tahriibiyayaashuba ee mara badda cas ayaa isku dayey in ay tijaabiyaan diidmada somalilan waxaana doonidii ugu horraysay ee ay dad isku dayaan inay kaga baxaan tahriib xeebta saylac ee dhanka waqooyi ee somalilan lagu hor joogsaday dhowr bilood ka hor taasoo suurtogelin weyday kadib markii ay ka hortageen islamarkaana qabteen ciidamada ilaalada xeebaha somalilan doonidaasi iyo dadkii isku dayayey in ay tahriibaan iyo naakhuudayaashoodii hase ahaatee taa macnaheedu ma aha in aan somalilan dadku ka tahriibin sannadkii labada kun iyo toddobadii iyo sannadkan labada kun iyo siddeedda waxaa si weyn somalilan looga dareemay tirada dhallinyarada ah ee u badan wiilal oo si weyn uga baxaysa somalilan kuwaasi oo badankoodu u baxaan dhanka dalka liibiya oo ah dalka loogu sheego inay u sahlayso in ay uga sii gudbaan dalka talyaaniga iyo qaaradda yurub inteeda kale bishii koo iyo tobnaad ee sannadkii labada kun iyo toddobadii mar aan magaalada hargeysa joogay waxaa la itusay goobo ay isugu yimaadaan dhallinyarada u yiyakacsan in ay ka hajiraan dalka si kastoo ay kaga bixi karaan dalkaba dhallinyaradan ayaa badi aaminsan inay ku guulaysanayaan haajiraadooda haddii ay helaan dhaqaale ay kaga bixi karaan dalka mana dhegaystaan wararka ku saabsan dhibaatooyinka lagala kulmo haajiraadda kuwaasi oo ay ka mid yihiin qafaalasho xadhig iyo dhimasho ay kala kulmaan xilliga ay ku jiraan badmaaxa badda weyn ee u dhaxaysa liibiya iyo dalkaasi talyaaniga intii aan joogay magaalada hargeysa waxa aan si weyn u dareemay sida ay u xooggan tahay hiyakaca dhallinyarada inay dalkooda ka haajiraan qaar badan oo aan kala sheekaystana waxa ii sheegeen in aan mustaqbal uga muuqan somalilan iyadoo ay ku saleeyaan inay jirto dhaqaale xumo iyo camalla-aan soo food saartay islamarkaasina ay rajo ka dayayaan inay u haajiraan dhinaca qaaradda yurub marka la eego labadan sano ee ugu dambeeyey waxaa si weyn tahriibayaasha dhallinyarada somalilan looga dareemay labada magaalo ee caasimadda somalilan ee hargeysa ka kala xiga dhinaca bari iyo galbeedka waa magaalooyinka burco iyo boorama labada magaalo ayaa la aaminsan yahay inay ka hayaameen tiradii ugu badnayd ee ka haajirta somalilan kuwaas oo badi u hayaamay waddanka liibiya oo qaar badan oo ka midii isku dayeen inay uga sii gudbaan dalka talyaaniga hase haatee addoonyihii siday kula degeen badweynta liibiya talyaaniga u dhaxaysa waxaana ugu dambeeyey bishii juun ayna soo dhaaftay oo ay ku leedeen labaatan dhallinyaro ah oo la socday duuni maraysay badda talyaaniga oo ka soo guustay dhinaca dalkaasi liibiya dhallinyaradaasi oo la sheegay inay u badnaayeen reer boorama waxaana si weyn looga dareemay guud ahaanba somalilan kuleeshada dhallinyaradaasi ku leedeen xeebta dalkaasi talyaaniga waxaana la sheegayaa in aanay haddana taasi hor joogsanin dhallinyarada isku dayaysa inay ka haajiraan dalkooga hase haatee xukuumadda somalilan ayaa iyaduna kaba hadal dhallinyarada ka haajirta dalka marka laga reebo iyadoo dowladdu ay sheegto ballanqaadyo ay doonayso inay dhallinyarada wax ugu qabato kuwaasi oo aan waxba ka mirmarin isku soo duubo dhallinyarada somalilan ee ka haajiraysa dalka liibiya iyo dhinaca qaaradda yurub ayaa si weyn looga dayrinaya ayaa marka loo eego sannadihii ina soo dhaafay iyadoo labadan sano ee ugu dambeeyey ay sii kordhayso dhallinyarada isbiimaynaysa ee u soo jeeda dhinaca qaaradda yurub mahadsanid cabdulaahi dhegaystayaal barnaamijkan oo aan ugu talagalnay mid aan aada ugu lafaguri doonno aan aadna uga doodi doonno ayaa noqon doona mid xiisa leh xiisa leh waxaan waraysi dhinacyo badan leh oo khadka taleefonka kula yeeshay mubaarak faarax cali oo jooga jasiiradda maalta oo isaguna tahriib ku yimid halkaasi mister mubaarak waxaan weydiiyey halka uu ka yimid markiisii hore mubaarakna waxay ugu jawaabay isaga oo jooga jasiiradda maalta sida tan anigu waxaan kasoo taribay somalilan gaar ahaan gobolka sodheer magaalada burco ha xaggee soo martay magaalada burco ayaan kasoo baxay markaan magaalada burco kasoo baxay waxaan soo maray aadisababa aadisababaan muddo xoogaaya joogay oo ah adigu ilaa bil meelahaasaan joogay kadibna waxaan usoo baxay sudan sudanna sagaal casho ayaan joogay kadibna saxaraha weyn baan soo maray ee ee africada waqooyi ilaa intaan libiya kasoo gaadhay inta aanan u gudan gelin xagga badda kolleyba bad baad ku soo gashay soomaha maalta ha hibadan kusoo galay ha bal xagga iyo liibiya socdaalka lugta aad ku soo martay bal war naga sii horta walaal markii markii aan sudan aanu ka baxnay ayaan adigu waxaan dad badan baanu ahayn soomaali sagaal iyo toban qof baanu ahayn laakiin waxaa nala socday dad badan oo eletriyaana oo aan ku qiyaasi karo siddeetan ama adigu siddeetan ilaa sagaashan inta udhexaysa markaas maanaan lagu weynan waxaan la soconay baabuur nooca noocan dadku ay dhahaan cabdibilayaasha ama aan u naqaano xeeflayaal noocaas ayaan saareen markaas saxaraha waxaanu ku jiray muddo toddoba casho ah ayaanu ku jiray saxaraha markaas de a safar aada iyo aad iyo aada u dhib badan weeyaan oo aanan markii hore dee sidaa uu yahay aanan ka filanayn markaas inkastoo anagu aan dad badan ka wanaagsaneyn oo aanan haraad iyo waxba toona arkin haddana dadka qaar say kusoo mareen markaad aragto anagu waan aada iyo aad baan uga fiicinayn sida aad sheegtay waxaad tiri iminka kamaanan filanayn maxaad ka filanaysay safar noocaasa markaad soo gelayso ha waxaan ka filanayay macnihii safar iska fudud waayo markaanad meesha arkin ama safarkaa saxaara aanad arkin okay maxaad aragtay marka inuu fu inuu fudud yahay baad moodaysaa laakiin markaan arkay macnihi waa waa wax aanay ana haddii mar dambe oo kale aan isdhaxdo noqo ama marba meeshaas aanan dee quuri karin oo aan ka baqanayo aanan nafteeda quureen quureen oo aan aada iyo aada uga baqanayo haddaad nooga yara taaba qaboobo oo oo qaboobo waxay wax waqtigii qaboobahayd markaas dhaxan kuma noolaan kartid macni dha- dhaxantu aada iyo aad bay wax ku yeelaysaa aad aad aad aad kugu dhacaysa midda kale markuu soconayso ciiddaas way iska soconaysaa markuu gaadho kula soconayo ciiddaasna waa ku jiraysa meel walba kaa gelaysaa dhegaha indhaha afka adigu noloshaadii o dhan waxaa noqonaysa qof dee qof good galay oo kasoo baxaad noqonaysaa Ha, ilaa- haddii aad ka badbaaday haddii kalena dee qof godka ku dhinto unbaato dee xabaasha ku dhacay haye markaas markaas taasaanan ka filanayn de waxaan moodayay safar dee iska caadiyo iska fudud okay waa hagaag marka waxaad timaadeen libiya sidii libiyaad ku timaadeen haa saas libiyan ku nimi okay bal libiya nolosheeda nooga warna iyadana libiya nolosheedu waa nolol aada iyo aada isaga adag dadka qaarna way ku adagtay qaarna way iska fududay horta meeshan dadka taariibta aada iyo aad ba loogu xidhaa jeerasha lagu ilaawaa qaar baa sanad ku jira qaar baa sideed bilood ku jira qaarba nasiibkooda laakiin anigu shaksiyan shaksiyan iyo gruubkii aan markaa waan wada soconay wax hadhiga iyo wax dhibaato aan kalamaana kulmin anigu labaatan cashan joogo trables ama tripoli meesha caasimada la yidhaahdo kadibna badan saa kusoo galay anugu markaas wax xadhiga iyo wax dhibaataan kala kulma jira labaatan cashoo keliyan joogay laakiin dee dadka qaar baa saddex sano jooga qaar ba darkiisa afar sano joogo intaaba jeel kasoo lacay jeelalkana aad iyo aad ba dadka loogu laayay xitaa markay galaan waa askartu waa laayeen habeenkii baa la yidhaha afar cubeed inoo soo saaran ku jimicsan oo kale dabeetana aad ba dadka loogu laaya jeelasha ku xidhan ها marka waxaad leedahay waa sila caadi aadan ha waa sil caadiyaba sida laga filanayo maaha okay waa hagaag een mubarak markii libiya aad joogtay waad ka soo anbabaxday xaggee u anbabaxday marka waxaan markaan libiya joogay waxaan usoo anbabaxnay meel niman dadka tahriibiya oo carab ayaa jira marka nimankaa dadka tahriibiyin baad la xidhiidhaysaa niman dulaaleyna jiro oo soomaaliya isku kan xidhiya dabeetana nimankaas way ku qaadayaan habeen baa la odhanaya galabta halkaa maraa suuqa dhexdiisa laydinka qaadaya laba laba ama saddex saddex baa laydinku qaadaya baawo kabacdi meeshaa dadka ninkaas guri bulayo dadka ku xereeyo oo ka tahriibiyo habeenkii markuu labada habeenimo habeenimo ama saddexda habeenimo ayuu dadka badda la geliya marka xilliga bad ah, gurigaas wuxuu diidaya inay dadkan arkaan oo balaaba haddii dadku soo noqdaan ay yidhaahdeen oo askartu qabato waxa la odhan xaggee layna ka raray dabeetana qofkii dee wuxuu kusoo hagayaa guriga laga raraya meeshii markaas wuxuu sameynaya indhaha lagaa xidhaya markaad gaariga fuushay si aanad gurigaas iyo meeshu gaadhu ka laabanayo toona aanad u ark dabeetana adigoo indha xidhan oo dee qof afduumana ayaa guriga lagu gurigu gelinaya guriguna dusha ka dadaya banaanka iyo waxaana usoo bixi maysido dee waa lagu ilaalinaya markaas adigu meelaad joogtid booruma haysida habeenunba laydin soo saaraya iyo dabeetana gaadhi shiraq lagu xidhiyo laashkana laydin soo dhex saaraya ayaa badda laydinku soo gelinaya ay imisaad ku jirisid idinkoo indhaha ka xiran guriga markaad ku guriga marka lagu geliyo indhaa waa lagaa furaya indhaa ma xidhin laakiin dariiqa guriga soo galaya guriga magaalada ku yaal un baa muhiimada looga dalnay sidaan aad u ogaano marka hore indhaa lagaaga soxidhiyo laakiin guriga anigu waxaan ku jiray toddobiyo toban casaan ku jiray waayo waxaanu eeganay telefishinka ayaan waxaan ka eeganaynay baddu siday hadda ka siday baddu u kacsan tahay dabeetana een, habeenkii aan anagu badda soo geli lahayn oo aanu saas kusoo xidhanay baddu way deganeen dabeetana waxaan ishalaa een, qaar jameecadeeda ka mid ah ayaa xabsaamoo naga xadhay dabeetana habeenkii sidii baanu ku baaqanay dabeetana baddu markaas way een, jawigaan ku haysanay ama xilligaan haysanay saddex maalmood oo keliya yahay dabeetana waxaan xusuustaa saddex maalmood oo keliya hadduu jawi yahay wantaas wax kastaba oo dhacaan waad ku dhiman doontaan dhiman doontaan haddii heben dib nooga dhaca laba maalmood uu naguma filin dabeetana jawi dambe uuna helmo ilaa toddobiyo toban heben aanu meeshaa ku jirnay toddobiyo toban heben markaanu ku jirnay kadib baanu soo galnay maxay ahatay een, badda iyadoo weliba aan aan aan caadi u deganayn laakiin kacsan haye markaas labadii hebeenimaanu soo galnay badii baad soo ilaa gashay labada labadii hebeenimaanu ka soo galnay ayaan badda ayaanu galnay haye marka la- xilligan aanu galay baddu way kacsanaa anigu bad hore maan gelin reer bircana waan ahaa macni berbere mara maraan imaado maahane dee bad aqoon aanu leeyahay maba jirinba haye laakiin habeenkii markaan badda gelayo waxaan xasuustaa sanqadha badda ka dhacaysa maan xasuustaa iyo baddu marba mawjad soo kicinisay marka waxaan xasuustaa markaan laaska biyaha gelinaynay een, dumar baa nala socday shan dumara nala socday markaas intii ragga ahayd ayuu ninkiina reerayo noo khudbay wuxuu yihi intiina een, ragga laaska ayaynu qaadaynaa biyahaynu gelina marka waxaan xasuustaa laaska markaanu biyaha gelinay marba mawjada dib noogu soo celinaysa oo shidaalka iyo waxaasna noo saareen kadib markaanu galnay badda waxaan xasuustaa dee dadkii in yar markaanu biyaha ku jirna ayaa waxaan arkay dadka oo dhan oo wada hungaacaya naaftadii iyo waxaas waxay u tahay dadka oo dhan way wada hungaacayeen markaas badduna way kacsaneed habeenkaas oo dhan ilaa ilaa saddexdii galabnimo intay ka gaadhaysana may degin oo intaana ay magaalada caasimada dalka libiya tribla noo muuqatay dadka saaran imisaad aheedeen idinka dhammaan dhammaan waxaan ahayn sideed iyo labaatan qof wada soomaaliya wada soomaali baan ahayn haa oo yaa weli weliba marka wada doonta soomaali baan yaa weli ahayn waxaan u bar doonta waxaa waday nin baa waday een, reer muqdisho ah haye ninkaa reer muqdisho waday inta kale toddoba qof maahaana inta kale oo dhan waxay ahayn soomaalina days ba ahayn okay kaa doonta waday reer muqdisho ahaa ma dilaal buu ahaa muxuu ahaa isagu muu ka yaqaana doonta sida wax loo wado isagu eh, ninka dilaalka ayaa wuxuu raadinayaa macnihi nin nin doon wada marka ninka anagoo kale waxaa lanaga qaada sideed sideed boqol oo dollar ba lanaga qaadiy oo doonta noorga laakiin ninka doonta wada isaga lacag lagama qaado wax lacag oo laga qaada ma jirto waayo isagu waxa weeyaan een, waa farsamo yaqaandi doontii buu kaxaynaya marka isagaaba waxaa la siinayaa kun iyo lix boqol oo dollar oo dheeraada doontana wuu kaxaynaya hadduu doonana inta badan lacagba ma qaatee qof saaxiibkii ama uu garanayo ayuu dee soo saaraa doonta oo bila lacaga markaas marka ninkan soomaaliga aad tiri reer muqdisho ah wuu ka shaqaystaa waxaan isagu Ma isuu isagu- isdhiibaya isagun sidanoo kale u ahaayo sidiinoo kale wuu isdhiibaya isagun ilaa iyo yurubta ha isagu isdhiibiya waa sida iyadoo kale laakiin doontu yaqaanaa isagu farsamadaas uu yaqaanaa dadkaasuu soo kaxaynaya isaguna sida iyadoo kale uu isdhiibiya aan kaa dhex galay ee mubarak maadaama uu only farsamada keliya tuun yaqaan sidee buu maapka ilaa iyo maalto idii keenay mise waxa weyan waa waa meeshayda ka soo horbaxo unbuu wadaa isagu walaalmey waxaan siinaa cofis cofista markaas siiba dadkan soomaalida maaha dad aqoon saas wax saasa ugu leh xitaa ninkan laftarkiisu muu muu file muu cofiska muu si fiican muu garanayn markaas ninkii baa habeenka noo badayay wuu noo wada yeedhay inteydii ragga ahayd buu noo yeedhay wuxuu ihi cofista waa saas waxaad ku xidhisaan zero zero degree ayaad ku xidhisaan ilaa ilaa ilaa saacad baad ku haynaysaan kabacdina waad beeraysaan waxaad ku xidhisaan zero point forty five ayaad ayaad ku xidhisaan cofistiina waa idin ahaanaysaa buri markaa zero point forty five kaasaad ku soconaysaa okay doontan ayaa lahaa doonta waa la naga iibiyey lacagtan unbaa lanaga lacagtan aanu bixinin unbaa doonta la nagaga iibinaya macnihi wax badan maaha ninkan dadka soo taariibiya ayaa doonta sameeya gurigiisu ku sameeyaa okay marka doonta iyo dadkiiyo wuxuu yidhahdaan tobakal calla wuxuuna waa tawakal cala lahaa macal mashiinka idin saara okay markii aad fuusheen ha maxaad la kulanteen waxyaabihii ugu silic badnaa ee la kulanteen muxuu ahaa wallahi waxyaalaha ugu silci badnaa aan la kulanno waxa waxay ahayd goor habeen ah oo maxay tahay aan ku qiyaasi karo hadda ilaa kowdii habeennimo ama labadii habeennimo ayaa ayaa mashiinkiiba naga damay haye marka markii mashiinkii naga damay waxaa gurtay bahala leha blaagyada ayaa gurtay marka ninkana muu ahayn nin marka sidii uu mar hore noo sheegay wuxuu yihi doonyaha inuu wax ka yaqaano ayuu noo sheegay laakiin si fiican uma aqoon inuu doonyo raaraacay kalluumaysata ayaan anigu firiya laakiin aanu aqoon badan u lahayn okay wuxuu doonaya un si uu isaga soo baxoon meesha haa suu isaga soo baxuun buu doonayay markaa ninkii aan- markii balaagyada gubtay wuxuu mashiinka xumaaday buu yidhi balaagyo sperana waanu sidan dabeeta markaa qof kasta wuu naxay Uu marka la mashiinka wuu xumaado ah, oo badduna ay biyihii nala sabaynayso baasha oo dansan tahay qof kasta wuu naxay markaas dadkiina ashahaaday ku wada baasheen qof kasta wuu naxay markaas marka waxaa nala socday niman aan- aan- aan- aan yaqaana maxay tahay birta wax ka yaqaana oo makaaniyiina oo baabuur iyo waxaa wadan jirtay markaa nimankiiba marka waa fahmaan waxay dhahaan balaayada gubtay labada balaag baanu ka bedelina labada balaag haddaan ka bedelo hagaagana hagaagi haddii kalena dee waa waa waa tawakal cala allah dee wixii ilaahay inoo qoray baad idin helaya marka qof walba halkaaga fadhiya bay idhaaheenoo ilaahay ku bari
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii tahriibta caawa intaas haynoo jooga qaybta kale ee labaad ee uu isla waraysigan waad maqli doontiin iyo waraysiyo kale oo naxdin leh barnaamijkan waxaa idiin soo saaray aniga oo ah axmed naasir jibriil faarax sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh